mahadsanid cabdisamed haatanna wararkii ugu dambeeyey dhegaystayaal in ka badan boqol qof ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ku dhuftay bariga koongada dimuqraadiga ah daadad xooggan oo ka dhashay roobab mihigaan ah ayaa ku dhuftay tuulooyin dhaca bariga dalka koongada dimuqraadiga ah halkaas oo ay dhimasho dhaawac ku noqdeen dad aad u badan oo ay ku jiraan haween caruur iyo dad waayeelo ah ugu yaraan boqol iyo afar qof ayaa ku dhintay tobanaan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii daadad xooggan ay ku dhufteen tuulada kasaba oo ku taala agagaarka harada tanganyinga ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalli ah dhanka kale mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa sheegay in meydadka boqol sagaal iyo toban qof laga helay fiidnimadii sabtida isagoo ka digay in tirada dhimashadu ay sii kordhi karto taas oo sii xoojinaysa howlgallada lagu baadigoobayo dadka ay biyuhu qaadeen musiibadan rabbaaniga ah ayaa ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo dalkaasi uu si gaar ah u saameeyey dagaalada culus ee ka socda iyada oo bariga dalkaas ay ka jiraan xiisado hubaysan oo sii kordhaya kuwaasi oo u dhexeeya kooxaha falaagada ah ee m saddex iyo labaatan ee lagu eedeeyo dowladda ruwanda inay taageerto iyo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada kinshasa geeska kale dalka masar waxaa maanta ku geeriyooday mid ka mid ah garsoorayaasha ugu caansan ee nidaamka asiisi garsoorahan magaciisu waa shacbaan asshaami waxayna dadka reer masar ku naaneysaan garsooraha daldalaada sababo ku aadan tirabadnaanta xukuunada daldalaada ah ee uu ku fuliyey dadyow reer masar ah oo maxkamadiisu la horkeenay kadib markii uu soo xiray nidaamka afgembiga ee uu horboodayo assiisi islamarkaana ka jira dalka masar maanta oo axad ah ayuu ninkani ku geeriyooday dalka masar kadib markii uu muddo la sakaraadayey xanuunka kansarka oo muddo sariiryaal ka dhigay waxa uuna ninkani ku geeriyooday cimri ka badan toddobaatan iyo laba sano oo badankiisa uu ugu soo shaqeeyey nidaamkii mubaarak ee soo maray masar iyo kan asiisi ee hadda dalka ka jira shacbaan ashaami garsooraha daacadda u ahaa asiisi ee maanta geeriyooday ayaa dalka masar aad uga caanbaxay warbaahinta ka soo baxda dalkan ayaana tilmaamaysa in ninkan uu fuliyey boqolaal xukuno oo daldalaad ah islamarkaana uu ku fuliyey culimo dhallinyaro aqoon-yahano iyo dad kale oo kasoo horjeeday cabdilfataax asiisi maxamed mursi madaxweynihii hore ee dalka masar ee uu alsiisi afgembi militari xilka kaga tuuray ayaa ka mid ahaa dadka uu ninkani xukuunada daldalaada ah ku xukumay kuna fuliyey ugu dambayntiina idaacadda ciidamada yahuudda ayaa maanta sheegtay in maamulka yahuudda uu guutooyin hor leh geen doono gudaha jiidda khaza si uu u waasiciyo gumaadkiisa muslimiinta reer khaza ka dhanka ah iyadoo konton iyo shan maalmood oo xiriir ah laga joogo markii uu maamulka yahuudda jebiyey heshiiskii xabad joojinta ayaa halkaasi isaga soo baxeen maamulka yahuudda ayaana wada qorsho cusub oo uu ciidamo hor leh ku geynayo gudaha xayndaabka sidaba ay maanta tebisay warbaahinta maamulka yahuudda laba guuto oo midi ay ciidamada lugta tahay midda kalena guutada dabaabaadka ay tahay ayuu maamulka yahuudda ku wadaa inuu ku weeraro khaza si uu u ballaariyo howlgallada uu ka wado qidaaca arrintan ayaa dhalisay qeyladhaan caalami ah oo ka digaysa ciidamo hor leh oo maamulka yahuudda uu geeyo jiidda khaza iyadoo xaaladda xayndaabka ay faraha kasii baxayso dadka maatada ah ee ku nool ay wajahayaan xaalado badan oo halis ah